bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alih وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun wmin اdaliili clى ana اlkhumusa linawaa'ib اlmuslimiina ma sa'la hawaasinu الnabiya slى اllahu عalayh walih waslm biradaacihi fiihim fataxallala min almuslimiin wmaa kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi waslama yacidu الnaasa an yucطiyahum min alfayءi waاlanfaali min alkhumus wma acطى اlansaara wma acطىa jaabira bna cabdillaahi min tamri khaybar baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wamin adaliili daliilkii calaa ana alkhumusa khumuska linawaa'ib اlmuslimiin muslimiinta waxyaabaha la soo gudboonaanayo ee xaajooyinkooda ku saabsan in lagu buuxiyo u u sugnaaday khumusku sidaas waxyaabaha daliilka u ah waxaa ka mida buu leeyahay maa sa'ala hawaasinu hawaasin waxay weydiiyeen annabiya sal l slama nebiga biradaacihina ay ku weydiisteen nuugmadiisii fiihim iyaga dhexdeeda uu ka nuugay oo xaliimatu sacdiya ayaa iyaga ka dhalatay nuugmadii marka iyaga uu ka nuugay nuugmadii iyaga uu ka nuugay ayay ku weydiisteen nebiga markii uu qafaalka dadkoodii iyo iyo xoolahoodii iyo markii lasoo qafaalay markaa nebigay u yimaadeen iyagoo wafdi ah markaase waxay nuujintii ay nuujiyeen ama nuugistii uu ka nuugay bay ku weydiisteen inuu siiyo sabyigii iyo wixii laga qafaalay fataxallala min almuslimiin nebigu markaa muslimiintii ayuu ka rido dalbay muslimiintii ayuu ka istixlaal dalbay marka fataxallala min almuslimiin waxay tahay de wixii hadday haniimo noqdeen arbacatu akhmaaskii haniimada ahaa iyay iyagu rabeen marka waxoodoo dhan bay rabeen in loo celiyo markaa nebigu waa dooransiiyey xoolihii iyo yaad rabtaan dadka dadkan rabnaa bay dhaheen dadkii marka khumus keliya ma aynan ahayn oo dadkii iyaga laga qabtay haniiha imtii bay ka mid ahaayeen marka khaniimadan hadda ninkii dagaalka xaadiray ayaa xaq u leh nebigu marka calayhi salaatu wasalaam dadkii dagaalka xaadiray ee khaniimadaas mutaystay ayuu weydiistay inay u fasaxaan oo wou ka xalaal dalbadayo waxa uu yidhi ii dhaafa dadkan marka hawaasin ayaan u celinayaa ninkii markaas inuu dhaafo hadda aan rabinna anay deyn igu tahayoo fayga imaan doono waxa dambe imaan doona yaan ku bixinayaa ayb oo wax ka siinayaa sida xadiidka uu ku keeni doona ayb fataxallala min almuslimiin wamaa kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalama iyo wuxuu nebigu wamaa kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalama waxaa kaloo u daliila wixii nebigu sal l slama yacidu الnaasa dadka uu u ballan qaadayey an yucdiyahum inuu siiyo min alfay-i fayga uu ka siiyo waاlanfaali iyo nafallada ayb walanfaali iyo anfaashii min alkhumusi khumuska xaggiisa uu ka siiyo uu u ballanqaadaye ayb oo hadda dadkan hawaasin markuu dadkii ka xalaal dalbaday sidaas khumuskii ama fay wixii loo helo inuu ku bixiyo oo uu dib ka siiyo deyn ay ku noqoto ayuu ka dalbaday middan dambena waxa ay tahay nebigu haddii uu dad inuu wax ballanqaad u sameeyo oo waxbaan idin siinaya uu yidhaahdo feyga xaggiisuu ka siinaayey khumuska xaggiisuu ka siinaayey iyo nafalka waxyaabaha anfaasha ah ee nafalkana waa ka hadalnay wuxuu ahaa imaamku waxa uu jeyshka khatar iyo meela markay galaan waxa uu siinayo abaalgudka uu uga dhigaayo isagana marka khumuskii baa laga bixina waxaasoo dhan marka waxay ku tusayaan khumusku linawaa'ibi اlmuslimiin inuu uu ahaa wamaa acdaa iyo wixii uu siiyey alansaara ansaar uu siiyey khumuska xaggiisuu ka siinayo ama fayga iyo wamaa acdaa jaabira bna cabdillaahi wuxuu siiyey oo min tamri khaybara ahayd qaala marka adilooyinkan marka khumusku inuu masaalixda u yaallo oo u keenayaa tiro badan marba meel buu ka gelaa marka qaala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaanii leytu wahuwa leyt bnu sacd alfahmi qال xadaثnii cqayl can ibni شhihaabi qaal wazacma curwaةu curwa wuxuu sheegay ana marwaana bna اlxakm wاlmiswara bna makhramata akhbaraahu labadooda inay u warrameen oo u sheegeen ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wasalama nebigu qaala waxa uu yidhi xiina jaa'ahu markuu u yimid wafdu hawaasin hawaasin qoladii ahayd ee xunayn nebigu uu kula dagaalamay wafdigoodii markuu u yimid fasa'aluuhu waxay su'aaleen an yarudda ilayhim inuu u soo celiyo xaggooda uu ku soo celiyo amwaalahum maalyaalkoodii iyo wasabyahum iyo wixii laga qafaalay faqaala lahum rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi axabu lxadiidi sheeko midda loo jacayl badan yahay ilaya aniga agtayda asdaquhu weeyaan kan loogu run badan yahay yacnii war waxaan ugu jecelahay buu yidhi nebiga midka ugu runta badan faاkhtaaruu doorta ixda طaa'ifatayni labada qaybood mid doorta yani labada daa'ifataynna waxaa weeyaan xoolaha inaan idiin celinno maalka amwaasha ama dadka inaan idiin celinno labadaa mid doorta ima sabya sabyiga doorta dadka la idinka qafaalay wa ima almaala ama maalka doorta waqad kuntu waxaana ahaa buu yidhi istanaytu bihim inaan u sugay waqad kuntu waxaan ahaa istanaytu inaan dib u dhigay u sugay bihim iyaga aan dib ugu dhigay ayb oo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ninka imaamka haniimada qaybinteeda dib waa u dhigi karaa cabaar buu nebigu uu sugay oo haniimadii hore kama uunan qaybinin cabaar buu u kaadinaya waqad kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa intadarahum inuu sugay bidca casharata leyla dhowr iyo toban habeen xiina qafala min adaa'if markuu daa'if ka soo laabtay falamaa tabayana lahum markuu u caddaaday ana rasuula llahi sal l slam rasuulka hayru raaddin mid celinayo inuusan ahayn ilayhim xaggooda ku celinayo ilaa ixda daa'ifatayni labadan qaybood qayb ka mida un maahane markay saa yaqiinsadeen qaaluu waxay yidhaahdeen fa innaa annagu nakhtaaru waxaan dooranaynaa sabyanaa maxaabiistana laga haayo dad iyo maal isku mid maahane maxaabiistaan dooranaynaa bay dhaheen faqaama rasuulu llahi sal l slama nebigu waa kacay fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda ayuu ka istaagay oo ka kacay fa ahnaa cala allaahi ilaahay buu ammaanay bimaa huwa ahluhu wax alla uu ahal u yahay buu ku ammaanay wixii alla u ahalka u ahaa buu ku ammaanay uma qaala waxa uu yidhi amaa bacdu intaa kadib fa inna ikhwaanakum walaalihin haaulaa'i kuwan qad jaa'uunaa way noo yimaadeen taa'ibiina iyagoo towbadkeenu ilaahay u soo laabtay wa innii qad ra'aytu waxaan ana arkay oon ra'yiyeeyey an arudda ilayhim inaan u celiyo sabyahum qafaalkii maxaabiistii laga qabtay man axabba qofkii jeclaysto an yuqayiba inuu wanaajiyo oo qalbigiisa inuu ka wanaajisto an yuqayiba inuu diib yeelo wanaajisto arrinkaa isagoo ku qanacsan oo qalbigiisa ka jecel inuu sameeyo falyafcal ha sameeyo ha celiyo waman axabba qofkii jeclaysto minkum idinka xaal uu idinka mid yahay an yakuuna inuu ahaado calaa xadihi ninkii dheeftiisa raba inuu ahaado yani calaa xadihi waxay tahay ninkii hadda inuu wax celiyo aan rabin oo wixiisii uu helay inuu haysto rabo ayb isagana marka yacni ha soo dhiibo isagana xataa nucdiyahu saan u siinna markaa iyaahu nasiibkiisii min awali maa ayb shaykan ugu horeeyo yafii'u llaahu calaynaa ilaahay uu fay nooga dhigaayo nagu soo celinayo yacnii maalka ugu horeeyo gaalo laga qaado oo alla uuna siin doonaan wax ka siin doonaaye kuwaasina ha isiiyaanoo sabiygii haloo hala siiyo yacnii dadkii waa laba nooc waxaan iyagaa iska ayaa yeeshay maadaama ay haniimadii iyagu mutaysteen nebigu wuxuu leeyahay ninkii isagoo qalbigiisu raalli ka yahay ninkii raba inuu dhiibo nimankan anigu waxaan ra'yiyeeyo oon go-aan ku gaaray inaan waxoodii siiyo maxaabiista ninkii marka isaga wixiisa candiibi nafsin ku dhiibaayana waa khayr ninkii wixiisii inuu haysto rabo oo hadda inuu dhiibo aan rabinna hana siiyo oo ha dhiibo deynay ugu tahay oo waxaan ka bixinayaa waxa ugu horeeyo maaloon heli doono xataa nucdiyahu iyaahu ilaa aan markaa nasiibkiisii ka siino min awali maa shaykan ugu horeeya yafiiu llaahu alla uu celinayo calaynaa korkeenna uu ku celinayana falyafcal ha sameeyo faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen qad dayabnaa daalika arrinkaa waan wanaajisannay qalbi ahaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow lahum iyaga ayaan u wana ayaan u diib yeelnay oon u wanaajisannay xaggooda hallayska siiya faqaala lahum rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi innaa annagu laa nadrii ma ogin man adina qofkii idmay minkum idinka xaal uu idinka mid yahay fii daalika kaagaa dhexdiisa minman kama ogin lam ya'dan aan idmin yacnii dadku tiraday ka bateen ninkii idmay iyo ninkaan idmin midna ma ka warqabno annaga waana sidaas maal leanna dadku hadday badan yihin labaiyo toban kun gaarayaan ciidan labaiyo toban kun gaarayo iyo ka badan ama la ama la eg hal hadal la yidhi oo ay yidhaahdeen qad dayabnaa lahum waxaa dhici karta nin nin inuu ku jiro oo aan waxa raalli ka ahayn markaa nebigu wuxuu leeyay ninkii raalli ka noqday iyo kaan raalli ka noqonin annagu kalama ogin farjicuu iska laabta xataa yarfaca ilaynaa curafaa'ukum ilaa odayaalkiinnu ay noo soo kor yeelayaan amrakum idinka sha'nigiinna qabiilo walba odaygeedan wacaynaa bal isagaa soo ogaanaya dadkiisa iyagaas marka ayaa noo sheegi doona meeshaan hadda waxaa laga qaadanayaa marka itikaadu ama nasbu alcurafaa dadka dhexdooda in odayaal la sameeyo oo qabaa'ilka arrimahooda maamulo oo ninka imaamka ama mas-uulka uu kala soo xiriiro wax jaa-is sharcan ku bannaan inay tahay de caqliga iyana uu keenayaba leanna qoladan iyaga nin ka dhashay oo odaygooda unbaa wax ka dooni kara haddii wax laga rabo iyaga jawaabta laga rabana ninkooda unbaa ogaan kara macnahaasaa marka meesha ku jiro kitaabulaxkaamna wuu ku keeni doonaa baab alcurafaa'i min annaas saasoo kale u dhihi doonaa baab abuu la imaan doonaa farajaca annaasu dadkii way laabteen fakallamahum curafaa'uhum waxaa la hadlay odayaalkoodii uma rajacuu way soo laabteen ilaa rasuuli lahi sal ly slam odayadii nebigay ku soo laabteen fa akhbaruuhu waxay u sheegeen annahum qad dayabuu inay diib yeeleen arrintaasi oo ay wanaajisteen faadinuu oy markaa ay idmeen saasay u sheegeen fahaada aladii balaganaa can sabyi hawaasin kan weeyaan buu yidhi wuxuu naga soo gaaray sabyu hawaasin hawaasin dadkii laga qafaalay tarjamada marka xadiidka ay meesha iska mudaabaqaynayaan tarjamada waxay tahay waman axabba minkum an yakuuna calaa xadihi xataa nucdiyahu إiyaahu min أwali maa yafiiu اllahu calayna falyafcal meeshaas oo marka ka rabaa tarjamada ay meesha iska daboolayaan mowdicu tarjama meeshaas qaala xadaanaa cabdالlahi bn cabdilwahaab wa huwa alxajabiyu abu mحamed albصriyu ثiqaة أkhraجa xadiiثahu albukhaariyu والنasaaئiyu qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu zayd xamaad bnu zayd bni dirham qaala xadaanaa أyubu huwa bnu abi tamiimata الsakhtiyaaniy can abi qilaabة wahuwa abu qilaabaةa aljarmi cabdullahi bnu zayd qaala waxadaanii اlqaasimu qaaladan marka waxaa iskale waa ayuub ayuub marka laba sheekhuu leeyahay abi qilaaba iyo qaasimkan qaala ayuub waxa uu yidhi waxadaanii alqaasimu bnu caasimin alkulayniy alqaasim bnu caasim altamiimi alkulayniyu maqbuulu akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslimu watirmidiyu fi shamaa'il wa abu daawuud fi musnadi malik waannasaa'iyu qaala ayuub waxa uu yidhi waxadaanii alqaasim bnu caasim alkulayniyu wa ana lixadiidi اlqaasimi axfadu wa ana aniguna lixadiidi axfadu aan ahay mid xifdi badan oo aada u xifdin og lixadiidi اlqaasim yacnii labadaba waa ii warrameen laakiin xadiidka qaasim ayaan aada u xifdiyey can zahdamin zahdam isagana kunyadiisa abuu muslim aan leedahay abuu muslim albasri iqat akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim watirmidiy waannasaa'iyu can zahdamin qaal kunnaa cinda abi muusa abi muusa alashcari agtiisaan ahayn faataa dikru dajaajatin waxaa yimid buu yidhi dajaajo sheekadeed dajaaja marka waa muhalatu daal dajaajatun dijaajatun dujaajatun intaba waa ku bannaan tahay ayb digaag marka ama dooro sheekadeed ayaa timid ayb ayb dajaajada marka ta'da ku jirtana ta oo muana mu'anatha ma aha ta'niid ta'diis ma aha ayb waa ta lagu kala saaraayo waa ta lagu kala soocaayo mufrad iyo jamac ayb baqaratun iyo baqarun oo kale ta lagu kala soocaayo mufrad iyo jamac weeyaane ma ahan hadda dajaajatun marka layidhaha mid dadig in loo jeeda ma aha faataa dikru dajaajatin ayaa timid wa cindahu agtiisana walxaal cindahu agtiisa rajulu nin uu yahay min bani taymillaahi faataa dikru dajaajatin ayaa yimid walxaal cindahu iyadoo agtiisana rajulu nin uu yahay min bani taymillaahi min bani taymillaahi ah nin qoladaas ah axmaru ninkaasoo guduudan kaannahu sida isaga oo min almawaali yani waxaad moodaa dadkii la xoreeyey mawaalida ah carabta aan ahayn inuu yahay fadacaahu wou u yeedhay liacaami cunto ayuu ugu yeedhay abuu muusa faqaala waxa uu yidhi innii ra'aytuhu waxaan arkay anigu ya'kulu inuu cunaayo digaaggu shay-an wax inuu cunayo yacni shay-an min annajaasaati faqadirtuhu waan qurunsaday markaas faxalaftu waan dhaartay allaa aakula inaanan cunin baan ku dhaartay faqaala waxa uu yidhi halumma abuu muusa waxa uu yidhi kaalay fal uxadidkum aan idiin sheegee idiin xadiidu can daalika kaagaas innii ataytu rasuula اllahi sala اllahu calayh waali wasalam rasuulka ayaan u imid fii nafarin maca nafarin anoo jamaaco la socdo min alashcariyiin qoladaas ah nastaxmiluhu nebiga aan weydiisanayno inuuna qaado gaadiid nagu xambaaro inuuna siiyo faqaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa axmilukum idin xambaari maayo waxaan idinku qaada ma hayo ma idin qaadayo wamaa cindii agtaydana ma ahaanin ma axmilukum waxaan idinku qaado wa utiya rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebiga waxaa loola yimid binahbi ibilin geel haniimadiis ayaa loola yimid oo xoolo geeloo la haniimaystay ayaa loo keenay fa sa'ala cannaa uuna su'aalay annagiibauna weydiiyey aawa nimankii wax raadinaya faqaala waxa uu yidhi ayna nafaru lashcariyuun aawo nimankii reer ashcariyiin ahaa qoladaa yacni qolo yeman asalkoodu yahay waa qabiil fa amara lanaa bikhamsi dawdin shan neef ayuu noo amray guri duraa oo kuruskoodu uu cadcad yahay oo uu ifayo kuruskoodu ama baarkoodu ou cad yahay yani aada u naaxnaaxsan falama indalaqnaa markaan tagnay qulnaa waxaanu nidhi maa sanacnaa maxaan samaynay laa yubaaraku lanaa noola barakayn maayo yacni waxay ka wadaan rasuulkii baan dhibnay wy shay uu waa dhaartay nebigii haddana waxbaan ka soo qaadanay waxaan aan saan ku soo qaadanay maba naloo barakaynayo farajacnaa ilayhi waan u laabannay faqulnaa waxaanu ku nidhi innaa sa'alnaaka annagu waxaan ku su'aalannay an taxmilanaa inaadna qaaddo fa xalafta waad dhaaratay allaa taxmilanaa inaadanna qaadaynin oo gaadiidna siinaynin afa nasiita rasuul allow ma ilowday dhaartii miyaad ilowday bay dhaheen qaala waxauu yidhi lastu ana xamaltukum lastu anigu maahi ana anigu xamaltukum inaan idin qaaday walaakina allaha xamalakum allah idin qaaday yani ana idinma qaadina ilaahay baa waxaan keenoo idin qaaday wa innii wallaahi baan ku dhaartay in shaa allahu haddii alla doono laa axlifu ma dhaaranayo calaa yamiinin dhaar korkeed fa araa markaa aan arkaayo hayrahaa iyada yemiintaa hayrkeed khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay ilaa ataytu aladii huwa khayr waxaan la imaanayaa waxa khayrka badan wa taxallaltuhaa dhaartiina waan ka xalaaloobayaa yacnii xurmadeedii iyo xaaraantinimadeedii waa ka baxaya see uga baxaa marka imaa bitakfiiri inaan kafaaro guto ayb wa imaa bilistinaa yani inaan kafaaro gud la imaado wixii khayrkiina aan sameeyo iyo imaa bilistinaa istinaa waxay tahay dhaartii markaan dhaartay in shaa allah haddii aan idhaahdo de markaasi ma dembaabayo qofka dhaartii mar walba ilaa in shaa allahu wixii ilaahay doonaba haddii lagu xiray si kasta ilaahay unbaa doonay mashiicada alla wax ka baxaaya ma laha macnahaasaa marka ku jiro ayb maxalushaahidka marka waxay tahay xoolahaas la keenay haniimada ah ayuu nebiga ka siiyey gaadiid ee haniimada afar shan baa loo qaybiyaa soo maha arbacatu akhmaas inaynan ahayn waa iska caddahay leanna arbacatu akhmaas dadaa iskale nebiga ma isaga tasarufayo qaybta uu markaa wax ka siiyey nimankan oo uu geelaan ka siiyey maxay noqone khumuskii ay noqone khumuska marka inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam isagu uu ku tasarufayo oo imaamku uu tasarufkeeda leeyahay ayaa laga qaadanaa nawaa'ib almuslimiinna lagu isticmaalo ilaa hadda nimankan gaadiiday u baahdeen waa wax muslimiinta la soo gudboonaaday ayaa lagu xalliyey oo lagu daberay qala xadaanaa cabdullahi bn yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa maliku can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama nebiga bacaa sariyatan ilaala ayuu diray fiiha cabdullaahi bni cumar uu ku jiro qibala nejdin nejdi xaggeeda ayuu u diray fahanimuu ibilan kahiiratan geel fara badan bay haniimaysteen fakaanat suhmaanuhum saamiyaalkoodu waxay ahaayeen inay cashara baciiran labaiyo toban neef ayaa nin walba ou helay ow amase axadda cashara baciiran ama kow iyo toban neef oo geela nin walba saami u helay wa nufiluu waa loo abaalguday baciiran baciiran hal hal rati ayaa abaalgud loo siiyo loogu daray intee laga keenaa marka wa nufiluu baciiran baciiran yani ratiyaalkan halhalka xaboo la siiyey khumuskaa laga keenay ee aslulghaniima ma aha yacni ma ahan baan ujeedaa arbacatu akhmaaskii ma aha ayb meeshaas marka waxaa laga qaadanaya de nebigu wal anfaali sooma uunan soo dhihin tarjamada ayb wamaa kaana nebiyu sal l slam yacidu nnaasa an yucdiyahum min alfay walanfaali nafalkii waa kaasaa khumuskaa laga bixiyey waxaadna moodaa imaamu lbukhaari isagu inuu qabo nafalka in laga bixinaayo khumuska waana madaahibta waa ku kala bedelan yihin qaarna aslulghaniima laga bixinaa bay dhahaan qaar khumuskaa laga dhiibayaa bay leeyihiin sayaalkaas mar qaar waxay leeyihin khumusul khumuskaaba laga bixinaa khumuska xataa laga bixin maayo marka shan loo qaybiyo qeybtiisii baa laga bixinaa nafalka saddexdaas madhabaa ku jirta hadda marka bukhaari isaga waxaad moodaa si guud in khumuska looga bixinayo inuu ishaarayo nusuustana saasaa u dhow si loo qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala akhbarana aleyثu can cuqayli can ibni shihaabi can saalimi can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slama nebigu kaana wuxuu ahaa yunafilu inuu abaalgud u bixinayey bacda man ayuu abaalgud siinaya dad qaarkood yabcahu uu bixinayo min asaraayaa ilaalooyinka ka mida lianfusihim nafahooda khaasatan si gaar ah buu abaalgud u siinayay siwaa qasmi caamati اljeysh ciidanka guud ahaan qeybtooda ka soke yani wuxuu ka wadaa ciidankii waa duulay koox gaara meel gaara loo diro khatar badan intiinaan boqolkiinaan nin meeshaas galaa la yidhi meeshiibay taraar ku sameeyeen waa galeen khatartiibay u bareereen waxbaa la soo helay haniimadii markaa imaamku marka muxuu sameynayaa shan markuu u qaybiyo haniimadii qaybuu bixinayaa qaybtaasuu horta nimankan wax ka siinaa marka khatarta galay afarta qayboodoo soo hartayna waxay ula siman yihiin dadkii dagaalamay ee kale jeyshka guud ahaantiisay ula siman yihiin ayb mas'ale marka nebiga u gaara miya ma ahan mas'ale nebiga u gaara waa mas'ale marka imaamku uu ku ijtihaadi karo ayb oo imaamkii marka hadduu doono wuxuu dhihi karaa marka dagaalka iyo la galo ama ma dhahaya hadduu doono ninkii wacdaro muujiyo dadaal fara badan muujiyo ayuu abaalgud siinayaa ilaa dadka kale lama sinaanayo yb qaala xadaanaa mxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaanaa abu usaama qaala xadaanaa yaziid bnu cabdillaahi can abi burdata can abi muusa radia allahu canhu qaal balaganaa mahraju nabiy sal l slam waxaan na soo gaartay bixitaankii nebiga wanaxnu bilyaman annagoo yeman joogno fakharajnaa waan baxnay muhaajiriina ilayhi annagoo xaggiisa usoo hijroonayno ana aniga iyo waakhawaani ana aniga iyo wa akhawaani laba walaalo ah li aniga masaajidku waa weyn yahay ana wa akhawaani lii aniga iyo laba walaalo ah oo ii sugnaadeen ana anigu asqaruhum aan ahay kan ugu yar axaduhumaa midkood abuu burdata uu yahay walaakharu ka kalena abuu ruhmin labadaawaa imaa qaala waxa uu yidhi fii bidcin wa imaa qaala fii alaaثatin wahamsiin konton iyo dhowr nin ama konton iyo saddex nin buu yidhi aw itnayni wa khamsiina rajulan ama konton iyo laba nin min qowmi oo qoomkayga ka mida farakibnaa safiinatan doon ayaan soo kornay faalqatnaa safiinatunaa doonteennii waxay nagu tuurtay ila anajaashiyi najaashi xaggiisa bilxabashati yani doontii dabayle waxbaa wareerisay doomahan hadda jiroo kale maynan ahayn doomihii waagii hore la isticmaali jiray shiraac iyo iska ahayd dabayshu marka hadday doonto meel bay meeshii ay rabtay maana meel kale ay dabaysha ka tuuraysaa ardulxabashay naga soo tuurtay wa waafaqnaa jacfara bna abi aalib ayaan markaa haleelnay wa asxaabahu iyo asxaabtiisii cindahu agtiisa ay yihiin jacfar iyo raggiisii oo la joogo isaga ayaan soo waafaqnay faqaala jacfarun jacfar waxa uu yidhi ina rasuula اllahi sal l slama nebigu bacaanaa haahunaa nebiga meeshaanu annaga noo soo diray waa hijradii wa amaranaa biliqaamati wuxuuna na amray inaan meesheennaas ku nagaano on joogno faaqiimuu macanaa annaga nala jooga faaqamnaa macahu isagaan la nagaanay maciisan la joognay xataa qadimnaa jamiican ilaa dhammaanteen annaga iyo nimankii aan u tagnay ardulxabasha joogay ilaa aan isla soo galnay hal mar fawaafaqna nabiya sal l slam nebiga ayaan haleelnay oon waafaqnay xiina iftataxa khaybar nebigii marka uu khaybar ka dhammaaday dagaalkii khaybar uu ka dhammaaday oo magaaladii meeshii khaybar gacantiisii ay gashay markaas ayaa nebiga soo haleelnay fa ashama lanaa annagiibuu marka saamina siiyey maxalushaahidka marka meeshaan saami ayuuna siiyey ow qaala ama waxa uu yidhi fa acطaanaa wuxuu uguuna siiyey minhaa haniimadii xaggeedu wax naga siiyey wamaa qasama liaxadin qofna uma ounan qaybinin haaba ka maqnaaday can fatxi khaybar khaybar furashadeedii qof ka maqnaaday minhaa khaybar xaggeeda shay-an waxba kama siinin nebigu ilaa liman shahida macahu dadkii isaga la xaadiray maahane kuwaa unbuu wax siiyey ilaa asxaaba safiinatina doonteennaan dadkii la socday ma ahane maca jacfarin wa asxaabihi jacfar iyo asxaabtiisa qasama lahum macahum dadkii dagaalka la xaadiray ayuu ula qeybiyey yanii inteennan doonta ku nimid dadkaas yacnii haniimada dagaalkaas khaybar xaadiray ayuu wax nala siiyey kuwaaba wax nala siiyey xadiidkan iyo tarjamada marka siday isku mudaabaqaynayan waxay isku mudaabaqaynayaan jacfar iyo raggiisan abuu muusa alashcari uu ku jiro iyagu dagaalkii khaybar kama qayb qaadanin haniime marka ma laha dabcan alhaniimatu liman shahida alwaqca horaan usoo marnay xaggee wax laga siiyey marka khumuskaa laga siiyey nacam laba qowlay culimmada ka qabaan haniimadii iyada aslulhaniima waxba lagama siinin khumuskaa wax laga siiyey maalkii shan baa loo qeybiyey afar waxaa iska leh dadkii dagaalamay qaybta soo hartay ayuu nimankaa nebigu wax ka siiyey meeshaa marka maxaa kaaga soo baxaayo khumuskaas sidiisaba wuxuu u taagan yahay dadka muslimiinta in laga dabaro ayb nin markaa marti soo noqday mid waxla mid markaa yacnii abaalgud u baahan khumuskaa laga maamulaa waxaasoo dhan ila ma dhici karto nimankii dagaalamay waxoodii inuu wax ka siiyey nebiga sal l slam qowlka labaad ama macnaha labaadee xadiidkan lagu macneeyey waxay tahay nebigu wuxuu ka fasax qaatay dadkii dagaalamay oo wuxuu yidhi war waxaan idinkaa iskale nimankaan ma idinku daraa waxma u ogoshihiin haa waa u ogolnahay markaas aslulhaniimuu ka siiyo laakiin bukhaari isagu siduu ku wada maxaa ku muuqanayo khumuska in laga siiyey nimankan ma la fahmay khumuskii in laga siiyey isagu saasuu ku wadaa tarjamada iyo xadiidka saasay isku mudaabaqaynayen isku daboolayen qala xadaanaa caliyun huwa caliy bn cabdillahi اlmadini qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qala xadaanaa mxamed bn اlmunkadir qaala anahu samica jaabiran buu maqlay radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal l slam low qad jaaanaa hadduu noo imaan lahaa maalu baxrayn baxrayn maalkeedii hadduu noo imaan lahaa maalulbaxrayn waa fey marka waa jizyadii laga qaadaya waa fey marka laqad acdaytuka waan ku siin lahaa haakada wahaakada baan kuu siin lahaa wahaakada falam yaji ma imaanin maalkii baxrayn xataa qubida الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam ilaa nebigii la oofsaday falamaa jaءa maalu lbaxrayn maalkii baxrayn markuu yimid amara abuu bakrin abuu bakr wuxuu faray munaadiyan mid dhawaaqo fanaadaa wuu dhawaaqay kaasi man kaana lahu cinda rasuuli اllahi sal l slama daynun nebiga agtiisa ninkay dayn ugu sugnaatay oo yacnii nebiga dayn ku leh ow cidatun ama ballanqaad ninkii ku leh falyaأtinaa hanoo yimaado faataytuhu waan u imid faqultu waxaan idhi ina rasuula اllahi sal l slam rasuulka qaala lii kada wakada nebigu sidaa iyo sidaa buu igu yidhi faxahaa lii alaaan saddex cantoobo ayuu iisoo cantoobiyey wajacala sufyaan sufyaan wuxuu gudagalay yaxuu bikafayhi jamiican labadiisa calaacalood inuu sidaa intuu isugu geeyo saasaa loogu qaaday uu leeyahay uma qaala lanaa wuxuu nagu yidhi haakadaa qaala lana bnulmunkadir saanuu nagu yidhi wa qaala maratan marna wuxuu yidhi faataytu abaa bakrin baan u imid fasa'altu waan su'aashay falam yucdinii ima siinin uma ataytuhu waan su'aalay falam yucdinii ima siinin uma ataytuhu waan u imid ahaaliata mar saddexaad faqultu waxaan idhi sa'altuka waan ku weydiistay falam tucdinii uma sa'altuka falam tucdinii uma sa'altuka falam tucdinii ima aadan siinin fa imaa an tucdiyanii inaad isiinayso wa imaa an tabkhala cannii ama inaad maalka xaggayga ka bakaylaysid wax ka dhexeeya male ama waad isiinaysaa ama maalkii baad ii diidan tahay ood igala bakaylaysaa qaala waxa uu yidhi abubakr qaala waxa uu yidhi marka jaabiru qaala waxa uu yidhi abubakar qulta waxaad tidhi tabkhalu calaya korkaygaad ku baqiilaysaa miyaad tidhi maa manactuka ma aanan kuu diidin kaama reebin min maratin mar ilaa wa ana uriidu ilaa walxaal ana uriidu aan rabo an ucdiyaka inaan ku siiyo maahan marka aan ku celinayo on kuu diidaya inaan ku siiyo waa rabayn iyadoo iiga jirtay wax unbaa markaa iga mashquulinaya qaala sufyaan waxadaanaa camru can muxamed bni caliy can jaabirin faxahaa lii xahyatan waa ii soo hoobiyey hal mar hoobin wa qaala waxau yidhi cuddahaa tiri fawajadtuhaa waxaan helay buu yihi hamsa miatin inay tahay shan boqol fa qaala waxauu yidhi khud milahaa maratayni intaasoo kale laba jeer qaado ila nebigaa yidhi soomaha haakadaa wahaakadaa wahaakadaa buu yidhi saddex jeer buu yidhi wa qaala yacni ibna almunkadir ibnulmunkadir buu u jeedaa ibnulmunkadir wuxuu yidhi waayu daa'in cudurkeebaa adwa-u ka cudur badan min albukli bakayltinimo shaygeebaa cudurkeebaa ka daran buu yidhi bukli ayb xadiidka markaad waxaa weyaan maalkaasi fayga ama khumuska unbuu ka siiyey abubakar ayb qaala xadaanaa muslim bnu ibraahiim marka meesha waxaa laga qaadanaa fayga inaan shan qaybood loo qaybinaynin laakiin imaamu shaafici isaga wuxuu qabaa maalka fayga ah ee gaalada laga qaado dagaal la-aan shan in isagana loo qaybiyo laakiin sida hadda ka muuqato axaadiidtan iyo tasarufaadka iyo tarjamada bukhaari faygu isaga marka wax shan in loo qaybiye ma loo qaybinaye imaamka mas-uuliyaddiisa iskale isagaa meesha uu u arka ku bixinayo oo masaalixa qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahiidiyu qال xdثna qرة بن khالد qال xdثna cمر بن dيnاr عن jاaبر بن cبdاللahi رضي الله عنهma qاal بynma رasuل الlahi صلى اه علي sلم xili rasuulka yqsimu u qaybinayay haniimaة haniimo bاljiciraanaةi jiciraana meesha la yidhaahdo إid qaala lahu rajul nin baa wuxuu ku yidhi اcdil cadaalad fal qaala waxa uu yidhi laqad shaqiita ama laqad shaqiitu labada dabdib waa la soo arooriyey laqad shaqiita waad dhur darsatay niyahow in lam acdil aniga haddaanan cadaalad samaynin laba sibuu ku dhur darsaday marka waa midoo adiga haddaad aniga cadaalad darre igu tuhuntay adigiina aad taabic tahay oo aniga aad iraacsan tahay ninkii aad raacsanayd hadduu jaa'ir noqdo adigiina xumaanaa ku raacayso waa hungoobaysaa waa waa dulloobaysaa macno labaadna waa jiraayo laqad shaqiita in laga wado war adoo islaam sheeganaya haddaad aniga oo nebi moxameda cadaalad darre igu tuhuntay waaba dullowdayba leanna waadba gaalowday shaqinimo u dhiman maa jira marka qofku inuu nebi moxamed wax ka sheego sala allahu calayhi waaalihi wasalam haddii la fadxiyo saas waa macnaha laqad shaqiitu haddii la yidhaahdana waan dhur darsaday waa aniga in lam acdil haddaananba cadaalad samayn meeshaasna marka ibnu xajar wuxuu leeyahay shardi haddii shayga lagu xiro macnaheedu maahan shardigu inuu mawjuud yahay shardi aan jirin waxbaa laysaga xiri karaan qur-aanka maxaa ku jiro low araada allaahu an yattakhida waladan lastafaa mima yakhluqu maa yashaa ilaahay hadduu dooni lahaa ilmo kuwa uu abuurayba wuxuu doono ka dooro lahay ilaahay maa doonayhe marka maba dooninba inuu ilmo yeesho ilaahay waxaa la yidhaha marka shaygu hadduu weliba mustaxiil yahay maa culliqa bimustaxiilin wixii shay mustaxiil ah lagu xiro fahuwa mustaxiil de nebigu inuu cadaalad darro sameeyo waa mustaxiil soo maaha wixii mustaxiil lagu xiray iyaguna mustaxiil waa marka in lam acdil ayb macnahaasaa marka meesha ku jira labada macno marka tawjiihoodu saas waay marka laqad shaqiita nawowi isagu wuxuu leeyahay laqad shaqiita bilfatxi ayaa mashhuur ah buu leeyahay imaamu nawowi laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay riwaayat اlأkhar waa laqad shaqiitu qaafkuna marka waa hoos dhigan yahay lanna ficilku wuxuu ahaa shaqiya asalkiisa shaqiya ayuu ahaa qaafku marka wuu hoos dhigan yahay laqad shaqiitu in lam acdil marka tan muxuu u keenay hadda marka nacam xadiidkana cumuuman yani hanaa'imun haniimadu nebigu inuu qeybinayo ka hadlay ayb ayb wlmacnaa laqad shaqiita ay dalalta anta ayuha taabic ti hadda aan sheegayno tilmaamxadiidkan marka un nebigu de wax inuu qeybiye unbaa ku cad haniima haddii uu qeybiye marka de khumuskii meesha kama dhehelo iyado laftirkeeda khumus baa laga bixina baabu maa mana allahu baabu maa mana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam clى اlusaara min gayri an yukhamisa baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay manna nabiyu sal l slam nebiga uu ku galladaystay cala alusaara maxaabiista korkooda uu galladaystay min hayri an yukhamisa isaga oo aan takhmiisinin yani halkaana marka wuxuu leeyahy khumuska in nebigu oo u yaalla ama imaamka u yaalla waxaa kugu daliila mararka qaar baa nebigu maxaabiista uu qabto iska taga uu yidhi maka nimankii uu ku qabtay waa kii nebiga kulligood iska sii daayey waxba lama addoonsanin dhammaan waa layska sii daayay tarjamadan marka wuxuu ka wadaa nebigu annahu kaana lahu sal l slam an yatasarafa fi اlghaniimati bima yaraahu maslaxatan fayunafilu min ra'si اlghaniimati wa taaratan min alkhumusi madhabka bukhaari marka waxay tahay nebigu haniimada waa ku tasarufi karaa isaga leanna dadkan markii lasoo qabtay haniimaday ka mid yihiin soo maaha iyagoo haniimadii ka mida buu nebigu iska sii daayey go-aanku gaari laakiin hadda maxaabiista shanigoodu inuu ka duwan yahay laga yaabaa maalka caadiga ah lanna maxaabiistu de waxaa loo furay nebiga soo maaha khiyaaraa la siiyey faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaabi xataa idaa adkhantumuuhum fashudu اlwathaaqa faimaa manan bacdu waima fidaan faimaa tamunuuna manan khiyaarkaas ayaa la siiyey marka laakiin bukhaari isaga wuxuu rabaa haddii uu haniimada nebigu wuu ku tasarufi karaa haddii uu doono nafalka aslulhaniimuu ka bixinaa hadduu doono khumuskuu ka bixinaya qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur wahuwa kowsaj qaala akhbaranaa cabdurazaaq qala ahbarana macmr can الzuhriyi can mxamed bni jubayr can abihi radia allahu canhu ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebigu qaala fii usaara badrin nimankii beder laga qafaalay maxaabiista ah wuxuu ka yidhi low kaana almuطcimu bnu cadiyin ninka la yidhaha muطcimu bnu cadiy xayan mid nool hadduu ahaan lahaa uma kallamanii ou ila hadli lahaa fii haaulaa'i natna kuwaan qurunka ah hadduu igala hadli lahaa da kuwan qurunkaa nebigu wuxuu ka wadaa nimankan kufaartii quraysh ee inay diinka ilaahay duugaan oo nebigu nebigii ay dilaan oo ay diinta la dagaalamaan nimanka isku soo bahaystay ayuu qurun nebiga ku tilmaamay lianna kufriga qalbigooda ku jiraa qurun ka dhigaya inama almushrikuuna najasun ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi marka wuxuu leeyahay kuwan qurunka hadduu ninkaas igala hadli lahaa shanigooda la taraktuhum lahu waa u dhaafi lahaa marka mucim ibnu cadiy muxuu ahaana jubayr aabbihiis waay jubayr ibnu mucim aabbihiis waay abaalkan marka nebigu uu u haayana waa maxay nebiga markii daa'if uu ka yimid oo lagu gacan sayray oo reer daa'if ay soo dhibeen ee maka uu ku soo laabtay ninkaanaa magangelyo siiyey quraysh oo dhan buu wuxuu yidhi ninkaan aniga maganteeduu ku joogaa buu yidhi nebiguu ka wadaa sal slam marka mucim nebiga ayuu magangelyo siiyey isagoo markaa de quraysh ay aad u dhibayso abaalkaas iyo ixsaankaasuu u haaya marka rasuulka sal l slam wuxuu leeyahay kuwan sidaana qurunka ah haddii ninkaa uu maanta igala hadli lahaa waa u day lahay farahan uga qaadila hadde ninkaas isagoo gaalowna dhintay ogowhay ninka uu abaalkaa nebigu u hayo gaalow ahaa marka qof muslima inuu qof muslima abaal u hay waayo waa lumi iyo shar waay nacam ayb waa lumi iyo shar laa siyama haddana dee qofka muslimkaa waxa uu ku baray hadday tahay wax fiican oo ama uu diin ku baray ama uu yacnii fatwo sharci aad ka rabto amase yacnii ixsaan adduunye uu kuu sameeyey ama adigoo cadow ku haysto oo cadow ay ku dhibayaan ninkii kaa celiyey oo abaal ku siiyey gaal xataa hadduu noqdo abaal uu kugu lahaana kaas ixsaankaas kuu sameey oo nebiga sal l slam ma uunan ahayn nin abaal dhaco dadka iyagoo gaalaa sidaan buu yeelay yani dadkii hadda weliba khaasatan ummadda markuu ka dhammaaday nuxurkii iimaanka iyo diinka markuu ku yaraaday markuu ku yaraaday waxay dhalisay arrinkaas marka qofku inuu abaal dhacyadoodu inay badan tahay dadkii wax ixsaan gudaayo waa yaryihiin rasuulkeenna nin gaalow niman dhibay weliba shanigooda hadduu igala hadli laha waa sii lahaa uu leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa laga yaabaa kanna in ixsaan loo sameeyey isagoo cadow meel walba uu ka joogo la dhibaayo wax ninkii ixsaanka u sameeyey waxaa laga yaabaa inuu kabta uga istaago qaarkood iyaguna waxaad arkaysaa marka qofkii ama qur-aanka baray ama diinka baray wax abaala inuusan u haynin marka ixsaankii diiniga iyo kii maadiga labadaba haddaan lagugu haynin qofkooda wuxuu noqonayaa nin abaaldhac badan abaaldhacyadana naara lagu galaa lann markuu nebigu naagaha ka hadlayey wuxuu yidhi inii ra'aytukuna akara ahli nnaar waxay ku yidhaahdeen marka bima daaka yaa rasuula allah maxay arrintaa ku dhacday tukirna allacna wa takfurna alcashiir lacnadana waa badisaan buu yidhi haddaad naaga tihiin ninkiinana waa ku abaal dhacdaan markaasuu nebigu weli wuxuu yidhi middood naagaha haddaad naagta haddaad u ixsaan fasho u ixsaan fasho u ixsaan fasho ninkeeda oo u ixsaan fala zamankoo dhan hal mar ay ka aragto wax aysan rabin waxay leedahay buu yidhi maa ra'aytu minka khayran qad weligaaba khayrkaama arkan xaggeen khayrkaagi ka arkaymarkaas hadda naagahay wax ku badanoo ahaa hadda waxaad moodaa raggi xataa waaba rag iyo dumar abaaldhacyadu saas waay waa buuxda ayb maxalushaahidka marka xadiidka tarjamada xadiidka meesha iska mudaabaqaynaya waxay tahay nebigu isagaa ku tasarufi lahaa soo maaha maxaabiistan ninkaa hadduu i imaan lahaa waa siin lahaa shayga nebigu uu tamaniye marka waa shay jaa-is oo bannaan wax xaaraana nebigu isaguma tamaninayo sala allahu calayh waali wasalam baabun ay hada kani baabun baab weeyeen oo min addaliili waxaa ka mid a daliilka calaa ana alkhumusa lilimaami khumuska inuu imaamka leeyahay wa annahu yucطii bacda qaraabatihi iyo nebigu inuu siinayo qaraabadiisa qaar ka mida inuu siinayo duuna bacdin qaarka kalena uunan siinaynin maa qasama nebiyu sal l slam nebigu wuxuu u qeybiyey libani lmualib uu u qeybiyey iyo wa bani haashim yacnii nebiga qaraabadiisa quraysh reer bani lmualib iyo reer bani haashim ayuu wax ka siiyey min khumusi khaybar wax ka siiyey taa marka maxay kutusee khumuska nebigaa ku tasarufaya isaga marka wuxuu leeyahay qaraaba dadkii reer bani lmualib iyo reer bani haashim uu siiyey kuwa kalena ma uunan siinin qaala cumar bnu cabdilca markaa iyo xataa iyaga laftirkooda kulligood ma wada gaarsiinaynin waa tii faatima nebigu u diiday oo uu yidhi adkaarta akhriso ragga qaarna kuwa qaarna uu siiyey qaala cumaru bnu cabdilcasiis waxa uu yidhi lam yacummahum ma uunan ku camimin bidaalika kaagaas lam yacummahum ma wada gaarsiinin bidaalika kaagaas walam yakusa ma uunan gaar yeelin qariiban mid dhow duuna man qof ka sokay axwaju ilayhi huwa man kuba axwaju ilayhi u baahi badan yacnii nin isaga u dhow kama hormarinin nin ka baahi badan isaga wain kaana aladii acطaa kii uu siiyey haba ahaado wain kaana aladii acطaa kii uu siiyey wuxuu u siiyey nebiga limaa yashkuu ilayhi waxa uu sheeganayo nebiga u sheeganayo oo min alxaajati baahi ah ayuu dartiis ayuu u siiyey limaa yashkuu waxa uu sheeganayo ilayhi ila nebiy ugu sheeganayo min alxaajati baahi ah walimaa masathum iyo wixii taabtay fii janbihi ay fii jaanibihi nebiga dartii wixii ku taabtay min qowmihim qowmkooda ka taabtay iyo wa khulafaa'ihim yacnii ninku waa islaama nebigu u heelinayaa nebiga dartiisa wuxuu ka maraa marka dhibaato dadkiisii baa goynaayo qaraabadiisii baan wax siinaynin ninkaas baahibow qabaa soo maaha waa in wax la siiya nebigu kaasuu wax siinaa marka qala xadaanaa cabdulahi bni yuusuf qaala xadaanaa leyثu can cuqayli can ibni shihaabi can ibni اlmusayib can ibni اlmusayab can jubayr bni muطcim qaala mashaytu ana wacuثmaan bnu cafaan aniga iyo cuثmaan binu cafaan ayaa baxnay ilaa rasuuli اlahi sal slam nebigaan u soconnay faqulnaa waxaanu ku nidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow acdayta bani اlmuطalib wataraktanaa reer bani اlmuطalibaad siisay wataraktanaa annagana waa naga tagtay wanaxnu annaga iyo wahum iyo ayaguba minka xaggaaga bimansilatin waaxidatin hal darajaan ka joognaa yanii reer bani lmualib mualib ibnu cabdimanaaf reer bani haashim haashim ibnu cabdimanaaf reer bani cabdishams waa cabdishams ibni cabdimanaaf reer nowfal waa nowfal ibni cabdimanaaf kulligood hal odayaa dhalay marka wuxuu leeyahay weliba nowfal kabahow ahaa iyaga xagga hooyada waa kaga duwanaa laakiin xaggii aabbaha la abtirsi baan leenahay reer banilmualib keligoodaad wax siisay iyo reer bani haashim maxaad annaga nooga tagtaa ku jirta faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi innamaa banulmualib reer bani lmualib iyo wa banuu haashimin iyo reer bani haashim shay-un waaxidun hal shaygu sababta marka maxay tahay culammada qaar waxay yidhaahdeen cilada reer banilmualib iyo reer bani haashim loo siiyey waxay tahay keliya qaraabanimo cilada waa qaraabo keliya ciladaad hadday qaraabo keliya tahay ee kuwan kaleba qaraabada waayihiin maxaa loo siin waaye nebiga tasarufkiisa waayay leeyihin hadii uu doono waa sii karaa kuwaas kala xataa isagaa kuwan siiyey imaamu shaafici laakiin xadiidkan isaguu daliil u yahay oo imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay ciladu qaraabo keliya ma aha alqaraabatu wannusratu waay qaraabo iyo hiil labadaas isku daran kuwan kale nusradiyaa laga waayey qaraabadii waa laga helay ciladii marka waxbaa ka maqan ee ciladu hadday wax ka maqan tahay xukunkana ma jiraayo meeshaas soo ka fiiriyey sidaasaana xoog badanoo maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam markii reer bani haashim la gooyey oo nebiga dartii lagu gooyey kuwa kale oo dhan qurayshay la safteen reer banilmuqalibna nebiga qoladiisay la safteen iyaga marka mansiladaasay heleen qala اleyثu xadaanii yunus wzaada qaala jubayru walam yaqsim الnabiyu sal ا l slam nebigu uma qaybinin libani cabdi shamsi walaa libani nowfal waqaala bnu isxaaq cabdu shamsin wahaashimu wاlmuطalibu ikhwaة liummin waa walaalo isku aabbo isku hooye ah wa ummuhum hooyadooda caatikatu bintu mura waay wa kaana nowfalu nowfal wuxuu ahaa akhaahum walaalkood liabiihim xagga aabbaha walaal uga ah ku hooye ma ahayn kuwan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yukhamis qofka aan takhmiisinin alaslaaba salabyaalka salab horaan usoo sheegna waxaa la yidhaha ninkii nin dilo qalabka dagaalka oo wato asaa iska leh ninkaa wax dilo salabku marka takhmiiska miyaa la gelinaa oo khumuska miyaa la gelinaa masamaya waman qatala qofkii dilo qatiilan ay maqtuulan mid la dilay falahu salabuhu buu leeyahay min hayri an yukhamisa min hayri an yukhamasa iyadoon la khumusaynin wa xukmu limaami fiihi iyo imaamka xukunkii wa xukmu limaami imaamka xukunkiisana fiihi kaa dhexdiisa ayuu u baab yahay qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yuusuf bnu lmaajishuun can saalix bni ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf can abiihi can jaddihi qaal baynaa ana waaqifun xilli aan ahay anuu mid taagan fi safi safka aan taaganaya yowma badrin maalintii beder fa nadartu can yamiinii midigtaydaan fiiriyey washimaalii bidixdeedaan eegay fa idaa ana waaba aniga oo bighulaamayni laba wiil ku dhex jiro min alansaari ansaar ka mid a xadiiatin asnaanuhumaa xadiiatin ay dhowdahay asnaanuhumaa da'doodu ay yar tahay asnaanuhumaa waxaa lagu rafciyey xadiiatintaa ku camal fashay xadiiatin waa sifa mushabbaha ayb marka xadiiatin asnaanuhumaa asnaanuhumaa waa faacil xadiiatintay faacil u tahay waana sifa mushabbaha wey tamanaytu waxaan tamaniyey an akuuna inaan ahaado bayna alaca minhumaa bayna aqwa minhumaa labadooda kuwa ka xoog badan dhinacooda inaan ahaado oon ku dhex jiro ayaan tamaniyey buuyii laba wiiloo yaryaraan dhinacayga ka arkay waxaan jeclaystay laba ninoo waaweyn dhinacaaga inay joogtaa ficnaalahaydaan is-iriibi faqamasanii axaduhumaa midkood baa iqunjiyey faqaala waxau yidhi yaa camu adeerow hal tacrifu abaa jahlin ma taqaana abu jahl qultu nacan baan idhi haah maa xaajatuka ilayhi xaajadaada iyo dantaadu maxay tahay aad ka leedahay yabna akhii adeerow qaala waxa uu yidhi ukhbirtu waxaa la ii sheegi jiray annahu yasubu rasuula اllahi sal l slam inuu nebiga cay jiray ayb wاladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye lain ra'aytuhu haddaan arki lahaa laa yufaariqu sawaadii sawaadahu muuqaalkaygu muuqaalkiisa ma faaruqhaya xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto alacjala minaa kan geeridu ay kusoo degdegto labadeenna wakhtigiisu uu horeeyo labadeenna ninkii wakhtigiisu horeeyo ilaa uu ka dhinto kala bixi mayna yidhahdeenayb alacjala mina ay alaqrab ajalan labadeenna kii wakti dhow ilaa u ka dhinto yani amaanaa dhimanayo ama isaga dhimanayo w meeshaa marka waxaa laga qaadanaya dadka nebiga dhibo ee nebiga caayo dilkoodu inuu bannaan yahay ayb qofka muminka iimaan ku jiraana ka keenayo macnahaas man sayflaboodnimo iyo waxaas maaha maxaa yeelay qofka ilaahayna wuxuu le wain nakauu aymaanahum min badi wain nakauu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum wadacanuu fii diinikum marka waxaa lagu macneeyey de nebiga caydiisa w ninkii nebiga caayey diinku waa duray muslimiintana dhib weyn u gaarsiiyey ninkaas marka ninkii yidhaahdo yani isaga u noqdo ka soo hormaro waxaan xornimo waaye yidhaahdo wuxuu rabo qof ka dhihi karaa sidoo doono wax u cayn karaa qofkii isaguna yidhaahdo de muslimiinta anuma garan karo sida cahdi uga dhexeeyo ninkaas iyo dad muslimiina sida cahdi uga dhexayn karo yacni bimacnaa yacnii duwalka muslimiinta xukumo cahdi kalama dhexayn karo dad saasoo kalea days iyagu daaqa iyo tabar u haynin cala alaqali xataa yaynan cahdi iyo waxba la gelin hadday xoog iyo tabar leeyihiin de nebigu nusrow ka rabaa haddii kale iimaanka ay nebiga rumaysan yihiin waa iska beenbeen laakiin haddii adiga ay isku mid kuu noqoto nebiga in la caayo iyo inaan la caynin maashilxaal hadday iska noqoto waa wareer nasal lah salaam waladii nafsii biyaddi markaa wuxuu yidhi fatacajabtu lidaalika waan la yaabuu yidhi arrinkaas ayaa ku yaabay fakhamazanii ilaakharu kii kale ay qunjiyey faqaala lii milahaa intoo kale u yidhi falam anshab ma aanan nagaanin an nadartu ilaa abi jahlin ilaa aan abi jahl ka arkay wax yar markaan joogayba abi jahl baan arkay yajuulu fi nnaas isagoo dadka dhexdiisa yacnii ku soagga iyo agga iyo xagga u socsoconayo ku warwareegayo faqultu waxaan idhi alaa hooy ina haada kan saaxibukumaa waa saaxibkiinnii alladii sa'altumaanii aad ii weydiinayseen fabtadaraahu way ku degdegeen bisayfayhimaa sayftooday kula degdegeen fadarabaahu way ku dhufteen xataa qatalaahu ilaa ay dileen uma insarafa ilaa rasuuli lah sal slam nebiga ayay u gadoomeen faahbaraahu way u sheegeen faqaala waxau yidhi ayukumaa qatalahu kiinee baa dilay qaala waxau yidhi kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka mida ana qataltuhu anaa dilay faqaala waxau yidhi hal masaxtumaa sayfakumaa seeftiinnii ma masaxdeen qaala laa bay dhaheen maya fanadara fi sayfayni labada seef buu nebiga aad u fiiriyey faqaala waxau yidhi kilaakumaa qatalahu labadiinnaba waa disheen salabuhu salabkiisa limucaadi bni camri bni ljamuux mucaadi bni camri bni jamuuxa iskaleh labadoodii mid ka miduu siiyey salabkii eeday labaduba dileen salabku see mid ka mida u siiyeyna culimmadu waxay yidhaahdeen wuxuu u siiyey qaatilka sharciga kan mucaadi bni camri bni jamuuxa ahaa ee isaga ayaa yacni huwa aladii adkhanahu isagaa sugay yani kan kale waxaa laga yaabaa nabarkiisu inuu wax dhaawacay oo abijahloo neeftii marka nafti ka sii socota midkan kale uu la kor yimidoo dilay isaga kan dambaa marka sharcan wax dilay saasuu nebigu u siiya laga yaaba kilaakumaa qatalahuna wuxuu ka wadaa labadooda khaadirkooda iyo qalbigooda u ilaalina nebiga sal alla l slam amase waxaa laga yaabaa bay culammada qaar yidhaahdeen inuu ka ninkan kale inuu ka ninkan sii inuu yidhi nacam uddaa kanna u ogolaaday ayaa laga yaabaana waa la yidhi wa kaana mucaada bna cafraa wa mucaada bna camri bni ljamuux labadaasay ahaayeen qaala muxamedun samica yuusuf samica yuusufu saalixan wa samica ibraahiimu abaahu cabdaraxmaan ibni cawf xadiidka marka waxaa laga qaadanaya dee labada nin nebigu salabkii iyo qalabkii abujahl wuxuu siiyey wiilkaas wax qumus iyo waxna lama sheegin oo ma unan takhmiisinin qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslama can maliki can yaxya bni saciidi can ibni aflax can abi muxamed mowla abi qataadata can qataadata radia allahu canhu qaal kharajnaa maca rasuuli اllahi sal l slam nebigaan la baxnay yowma xunayn falama iltaqaynaa markaan kulannay kaanat lilmuslimiina jawlatun annagii gaaladii markaan kulannay kaanat lilmuslimiina muslimiinta waxaa u sugnaatay jawlatun orod socd fara'aytu rajulan nin baan arkay min almushrikiina mushrikiinta ka mida calaa ka kor noqday rajulan nin min almuslimiina muslimiinta ka mida nin mushrikiintii ka midoo nin muslima korka uga fadhiyaan imin ka kor noqday ama seeftiisii ka kor yeelay fastadbartu gadaalan ka soo wareegsaday xataa waan u dabayani caggiisaan gadaalan ka soo wareegsaday xataa ataytuhu ilaa aan imid aan daba jeediyey xataa ataytuhu ilaa aan u imid min waraa'ihi dhabarkiisa aan uga imid xataa darabtuhu bisayfi seefti ilaa aan ku dhuftay calaa xabli caatiqihi luquntiisa xariirkeeda calaa xabli caatiqihi fa aqbala calaya waa igu soo jeestay ninkii isagoo dhaawaca fadammanii waa i qabtay dammatan halmarqabasho wajadtu minhaa aan dareemay riixa almowt geerida carafteeda urkeeda aan dareemay yacni waa aad buu ii qabtay markaa ilaa aan geeri ku dhowaaday uma adrakahu lmowtu ninkii geeri baa haleeshay fa arsalanii waa i daayey marka isagoo ku dheggan buu ku ruux baxay falaxiqtu cumara bna alkhaaab ayaan haleelay faqultu waxaan ku idhi maa baalu nnaas war dadkii maxaa ku dhacay ay la carareen qaala amrullah ilaahay amarkiisaa ayaa dhacay uma ina annaasa dadkii rajacuu way soo laabteen wajalasa nebiyu sal l slam nebigii waa soo fariistay faqaala waxau yidhi man qatala qatiilan nin qofkii dilay lahu calayhi bayinatun markhaati u haysto falahu salabuhu qalabkiisuu leeyahay salabkuna waa qalabka dagaalka bis cinda alimaami shaafici imaam axmedna wuxuu leeyahay xayawaanka daabadda kuma jirto jumhuurna waxay leeyihiin dharka oo wato iyo waxaasoo dhan waa ku jiraan imaamu shaafici laakiin aalatulxarbi wuu ku khaas yeeli falahu salabuhu buu leeyahay faqumtu waan istaagay faqultu waxaan idhi man yashhadu lii yaa ii markhaati furayo uma jalastu waa fadhiistay uma qaala man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuh xadiidkan marka culummada laba fahmay leeyihiin ay ka qabaan shaafici iyo a'immada qaar badan oo ka mida waxay leeyihiin markuu nebigu leeyahy man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu waa xugun oo nebigu wuxuu rabaa xukumka mas'aladan inuu bayaaniyo hadalkan marka waa xukum waa xukum madaahibta qaar abuu xaniife iyo kalean u malaynaya wuxuu leeyahay waa wax dagaalkaas bis ku saabsan oo nebiga sal l slam dagaalkaas markuu dhacay buu intuu istaagay wuxuu yidhi yaa dadku ku dhiirigelinaya marka iyagu waxay leeyihin salabku iyagu waxay leeyihin salab waxaa la bixin karaa marka uu imaamku ballan qaado haddii imaamku waxba uunan dhihin ama uunan waxba ballan qaadin wixii ninkaas la dilay laga helo meeshaana lagu soo ridaa bay leeyihin haniimaduu ka mid yahay leanna iyaga waxay xugun ma ka dhigaayaan ayaga waxay ka dhigayaan wax rasuulka calayhi salaatu wasalaam waaqicadaas iyo dhacdadaas jeyshka uu ku dhiirigelinayo bis laakiin culummadu waxay leeyiin xugun caama waaye saasaana xoog badan maxaa yeelay nebigu salabkaani markaas keliya xunayn keliya ma unay dhihin sidaan bal dagaalkii beder sooma intii hadda qisadii hadda xadiidkii hadda kan ka horreeyey bederuu ku saabsanaa nebigu salabuuna bixiyey soomaa imaamu shaafici taqriiban tobaneeye waa keenay xadiid tobaneeye qiso ayuu keenay oo salabka nebiga uu bixinayo marka waa xadiidkan xugun waayo marka ama imaamka ha sheego ama younan sheegin ninkii nin dilo dagaalka dhexdiisa ku dilo qalabkiisa dagaal isagaa la siinaa markhaati un inuu la yimaadaa la rabaa ee imaamku ma sheegin iyo waa sheegay iyo wax loo baahan yahay maamarkaas faqumtu waan istaagay faqultu waxaan idhi man yashhadu lii marka mararka qaar waxaa dareemaya khilaafka culamada wuxuu ku salaysan yahay sida loo fahmaya naskan man yashhadu liyaa ii markhaati furaya uma jalastu waan fariistay uma qaala haaliata milahu ayuu yidhi faqumtu waa kacay faqaala rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu yidhi maa laka ya abaa qataada abuu qataado maxaa kugu dhacay faqtasastu calayhi alqisata ayaan u sheegay faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi sadaqa yaa rasuula allah ninkan runow sheegay waa jirtaa arrinkaas wasalabhu cindii ninkii uu dilay qalabkii uu ka qaadayna anaa haystou yidhi oo agtaydu yaalla fa ardihi cannii raalli ahaansha iga dalab rasuul allow naam ninkaan ha ii daayo aniga ha iiga raalli noqday saas u sheeg buu yidhi naam faqaala abuu bakrin isidiiq radia allaahu canhu abuu bakar baa wuxuu yidhi markaa laa hallaahi idan laa yacmidu ilaa asadin min usdi illaahi yuqaatilu can illaahi warasuulihi sala allahu calayhi wasalama yucdiika salabahu laa hallaahi laa wallaahi haadan waxay ka dhigan tahay waxaa ciwad ay ka tahay waawgii waawulqasamka laa hallaahi ay laa wallaahi waay maya wallaahi ayb idantaanna marka maxay noqone idantan bimacnaa daa waay marka laa wallaahi laa yakuunu daa idan marka waa bimacnaa daa daadaasuna waa khabar ama yani daadaasina ama yani daadaasi waa faacil kaana taama ay faacil u noqonin laa hallaahi laa wallaahi idan ay laa yakuunu ma dhacaayo daa kaas ma dhacaayo waa waxaas laa yacmidu ilaa asadin min usdi illaahi laa yacmidu ma u qasdaayo ilaa asadin libaax min usdi illaahi ilaahay libaaxyadiisa ka mida yuqaatilu can illaahi ilaahay xaggiisa ka dagaalamaayo warasuulihi xaggiisa ka dagaalamaya sal l slama yucdiika markaa uu ku siiyo salabahu salabkiisa markaa uu ku siiyo yucdiika yacnii inuu ku siiyo ma dhacayso salabahu salabkiisa yacnii nin alle rasuul xaggooda ka dagaalamaayo salabkiisa inuu ku siiyo isaga uu saa ugu halgamay ood adiga iska qaadato ma dhacayso yidhi abuubakar taa ilaahuna ku dhaartay ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaa ada abuubakar rasuulkiio weli hadlin ayuu yidhi joog yidhi marka uu hadlay marka marka mararka qaar ninka weyn oo joogo nin kaleoo laga fadli badan yahay inuu markaa da maslaxo arko inuu hadlo waa leeyahay oo haddii ninkan layska siiyo salabkii ninkan kale waa niyad jaban ninkan heerkan ninkan sidaa ninkan wacdarahan dhiga fa qaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay abuu bakar fa acdaahu waa siiyey fabtactu waxaan ku gatay buu yidhi marka mikhrafan makrafan ayaan ku gatay yacni beer fii bani salima xaafaddaa reer bani salima dhexdooda ayaan beer uga gatay goof fa innahu isagu la walu maalin maalkii ugu horreeyey waa ta'ahaltuhu aan yeeshay fil islaami islaamka dhexdiisa aan ku yeeshay maalkii ugu horreeyen islaamkii ku yeeshay waayo salab aad u badan oo ahay sida muuqanaysa qisadan marka isaga macalushaahidka de salabkii takhmiis iyo waxaa lama gelinin kitaab lmaqaazina wuu noogu imaan doonaa xadiidkan alkan iska jooga bila towfiiq sal sala ala nabina mxamed wala ali